بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh رب العاalمين وصلى الله وsلم وbارك على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله فصل وصلاة الجماعة suنة مؤkدة wuxuu yidhi wasalaatu ljamaacati salaada jamaacada sunnatun mu'akadatun waa sunno la adkeeyey wa cala alma'muumi ma'muumkana waxaa ku waajiba an yanwiya al'timaama inuu niyeysto ku dayasho duuna alimaami imaamka ka soka wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama alxuru qofka xorka ah inuu ku daydo bilcabdi addoonka waalbaaligu midka qaangaarkaana inuu ku daydo bilmuraahiqi midka ku dhow qaangaarka oo aan weli qaangaarin walaa tasixu ma ansaxayso qudwatu rajulin ninku dayashadii bimra'atin haweenay uu ku daydo walaa qaari'in mana ansaxayso ku dayasho qaari biummiyin uu ku daydo qof ummiya wa ayu mowdicin mowdic walba oo sallaa uu ku tukado fi lmasjidi masaajidka dhexdii bisalaati alimaami fiihi salaada imaamka uu kula tukado wa huwa caalimun xaaluu yahay mid garanaya bisalaatihi imaamka salaadiisa ajza'ahu waa ka gudayaa maa lam yataqadam calayhi hadduusan imaamka ka hormarin wain sallaa fi lmasjidi hadduu masaajidka ku tukado imaamku waalma'muumu khaarija almasjidi ma'muumkana uu ku tukado masaajidka bannaankiisa qariiban minhu xaaluu yahay mid imaamka ka agdhow wa huwa caalimun wa huwa ma'muumkuna uu yahay caalimun mid ku caalima bisalaatihi ay bisalaati alimaam walaa xaa'ila hunaaka wax kala teedayana halkaasi aysan jirin jaaza waa bannaanta mu'alifka raximahullah wuxuu yidhi faslun faslun horaan u soo marnay waa litanshiidi aalib ayaa loo sameeyey wuxuu yidhi wasalaatu ljamaacati salaada jamaacada sunnatun mu'akadatun waa sunno la adkeeyey halkan wuxuu uga hadlayaa xukmu salaati ljamaaca salaada in lagu tukado jamaaco xukunkeeda sheikhu raximahullah xukunkeeda halkan waa jasmiyey wuxuuna sheegay inay tahay sunna mu'akada markuu leeyahay waa sunna mu'akada waa lilrijaali waannisaa rag iyo dumarba salaatu ljamaaca waxay u tahay sunna mu'akada masaladanna culimmadu saddex qowle iskugu khilaafeen kuba yidhi waa sunna mu'akada sida hadda mu'alifka raximahullah iyo jamaaco shaaficiyada ka mida ay qabaan qowlka labaad waxa waaye in la yidhaahdo waa fardu kifaaya waana qowl ay qabaan bacdu shaaficiya qowlka saddexaad waxa waaye in la yidhaahdo waa fardu cayn waxay fardu cayn ku tahay waa cala arijaal duuna annisaa saddexdaas qowl ayaa guud ahaan ku jirta xukmu salaati aljamaaca qowlka dhahaya salaatu ljamaaca waa sunna mu'akada oo mu'alifku ka mid yahay raximahu llah waxay deliishanayaan xadiid cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma ana اnabiya sala allahu alayhi wasalama qaal salaatu اljamaacati tafdulu calaa salaa tafdulu salaata alfadi bisabcin wa cishriina daraja salaada jamaacada waxay ka fadli badan tahay salaada qofka keligiiya uu tukanayo toddobaatan iyo labaatan darajo toddoba iyo labaatan darajo labaatan iyo toddoba darajo ayay dheerta riwaayadaha qaarna waxaa ku jirta bikhamsin wa cishriina daraja shan iyo labaatan darajo ayay dheerta waxaana lagu jamciyey ana alqaliila yadkhulu taxta alkaiir tirada yar waxay hoosgelaysaa tirada badan oo macnuhu waxa waaye labaatan iyo toddobo darajo ayuu dheer yahay qofka jamaacada ku tukada qofka keligii tukada waxay yidhaahdeen fadiilidaasi waxay daliil u tahay in qofka hadduu keligii tukado ay u bannaan tahay laakiin sida fadliga badan ay tahay inuu jamaaco la tukado halkaasay cuskadeen oo ay deliishadeen in salaatuljamaaca ay tahay sunna mu'akada qowlka labaad waxaa waaye in la yidhaahdo waa fardu kifaaya waxay leeyihin waa waajib laakiin haddana waajibkaasi waa kifaa'i hadday bacdulmuslimiin tukadaan oo jamaacada ay xaadiraan waa ka dhacaysaa inta kale oo ku dembaabi maayaan hadday xaadiri waayaan salaatuljamaaca qowlkaasna waxaa qaba shaaficiyada qayb ka mid a weliba culamaau shaaficiya qaar badan oo ka mid a qowlkan labaaday rajaxeen oo ah inay tahay fardu kifaaya qofkii muqiima ee rag ah oo awoodi kara inuu jamaacada xaadiro waxay yidhahdeen waa fardu kifaaya in la xaadiro qowlkan saddexaad ee dhahaya waa fardu cayn laba u kala baxaya qolo tidhi waa fardu cayn waana shardun lisixati salaa iyo qolo tidhi waa fardu cayn laakiin shardi uma ahan lisixati salaa culummada in badan qolada fardu cayn waaye qabta badankood waxay qabaan inaysan shardi u ahayn lisixati salaa oo waxay leeyihiin qofkii salaada jamaacada la tukan waaya waa dembiile waa aasim waajibuu ka tegey laakiin salaadiisu waa saxiixa waxay leeyihiin tasixu salaatuhu maca alimi salaadiisa waa ansaxaysaa ayadoo lala qabo inuu dembiilo yahay laakiin qaar baa waxay leeyihiin salaaddu maba ansaxayso haddaanu qofka jamaaca la tukan oo waxay leeyihiin salaadda uu keligii tukado asoo awoodi kara inuu macaljamaaca la tukado waxay leeyihin waa salaa baatila laa tasixu culummada sidaa qabta waxaa ka mid a ibnu xasm aldaahiri raximah ullah wuxuu leeyahay salaadi ansixi mayso waxauna u deliishaday xadiid nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhaahday laa salaata liman samica annidaa'a walam yujib ilaa min cudrin salaad uma sugnaanin qofkii adinka maqla oo aan ajiibin ilaa cudurdaar inuu leeyahay mooyaane min hayri cudrin qofkii aan salaada ajiibin ama jamaacada aan ajiibin waxaa xadiid ku jirtay falaa salaata lahu wax salaada ma laha xadiidkaasi waa xadiid daciifa sida saxiixaana salaatu ljamaaca waa fardu cayn in laga tagaana waa lagu dembaabaya oo qofkii awoodi kara inuu jamaacada xaadiro waxaa laga hadlaya waa ragga oo aan musaafir ahayn hadduu salaatuljamaaca ka takhallufo waa aasim waa dembiile laakiin salaaddiisa waa ansaxaysaa salaatuljamaaca inay fardu cayn tahay adilo badanaa u daliila waxaa ka mid a qowl اllahi caza wajal warkacuu maca araakiciin warkacuu rukuuca maca araakiciin culamada qaar way u deliishadeen in loola jeedo salluu jamaacatan jamaaca ahaan u tukada oo salaada jamaacada xaadira waxaa kaloo u daliila qowl اllahi caza wajal waإida kunta fiihim faaqamta lahum الصalaaة faltaqum طaa'ifaة minhum macak ha kula istaagta koox ayaga ka mida waa amar walamru yadullu cala alwujuub waxaa ka mid ah adilada tusinaysa xadiid abi hurayra radia allaahu canh in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxaan hamiyey inaan salaada amro oo la aqimo kadibna aan qowm amro inay raacaan oo aan u dib mareeyo ilaa qowmin qolo laa yaxduruuna salaa ama laa yaxduruuna jamaca salaadda aan soo xaadiray fa uxariqa calayhim buyuutahum binnaar oo guryahooda aan dab ku gubo yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hamiyey inuu dab guryahooda ku gubo wuxuuna yidhi calayhi salaatu wasalaam low calima axaduhum wuxuu ka hadlaya kuwa salaatuljamaaca ka ta'ahuraya gaar ahaan salaatu lcishaa wuxuu yidhi low calima axaduhum annahu yajidu cadman samiinan la xadaraha hadduu axadkood ogaan lahaa buu yidhi inuu helaayo laf cayilan oo hilib leh waa soo xaadiri lahaa buu yidhi salaada cishaha hadduu meesha ogyahay in hilib lagu cunaayo waa imaan lahaa wuxuuna nebigu calayh salatu wasalaam markaas si gaar u weeraraya munaafiqiinta ka ta'ahuraysa kadib dhacaysa salaatuljamaaca saxaabada ridwaanullaahi calayhim qofkii salaada jamaacada ka hara oo kadib dhaca waxuu agtooda uga magacawnaa ama ay u yaqiini inuu yahay qof munaafiqa ilaa inuu jiran yahay ama cudurdaar leeyahay mooyaane cabdullahi bni mascuud radia allaahu canh wuxuu yidhi walaqad ra'aytunaa wamaa yatakhallafu canha ilaa munaafiqun macluumu nifaaq waxaan is aragnay buu yidhi ayadoon salaada jamaacada uusan ka haraynin ilaa qof munaafiqa oo nifaaqiisa la yaqaano mooyaane waa munaafiq macluumu nifaaq xataa ina arajula yu'taa bihi yuhaadaa bayna arajulayn xataa wuxuu yidhi wuxuu ahaa ninku ayaga ka mida in maaragtay lala yimaadoo la keeno ayadoo la garbogelaayo oo dhinacyada looga jiro haddii qofka cudurdaar uu leeyahay waxaa jira wax la yidhaha acdaaru ljamaaca oo culammadu ay sheegaan oo qofka loogu cudurdaarayo inuu jamaacada ka takhallufo sida inuu xanuunsan yahay in roob uu da-ayo markaa xaaladda salaada la gelayo acdaar fara badanay sheegaan wixii cudurdaar sharciya uu qofku u leeyahay waa macduur laakiin asoon cudurdaar sharciya lahayn inuu salaatuljamaaca ka takhallufo waa dembi weyn waa ismi waa qof ka tega waajib oo waajibkaasi ka takhallufay salaatuljamaaca marka waa farducayn sida saxiixa adiladaasoo dhan waxay tusinaysaa inuu farducayn tahay xigmadda loo sharciyeeyey salaatuljamaaca culammadu waxay sheegeen fawaa'id badan inay ku jirto fawaa'idda ku jira waxaa ku jirta waxaa ka mid ah ijtimaacu kalimati lmuslimiin in la kulmiyo dadka muslimiinta ah kelimadooda oo ay noqdaan dad ku dayanaya imaam waaxida ayagoo midaysanoo wada jira taana waxay tusinaysaa bay yidhahdeen culammadu sida diinka islaamka uu danaynayo alijtimaac wa cadamu tafaruq in la kulmo iyo inaan la kala tegin oo dadka muslimiinta aysan kooxa kooxa noqon lidaalika waxaa la diiday qofka hadduu masjidka yimaado salaadna uu yimaad inuu keligii salaad iska xirto waa inuu imaamka la tukado oo jamaacada uu wax ka xaadiro waana lagu booriyey arrintaa si ay muslimiintu u dareemaan inay yihiin umma waaxida hal ummad diinkoodu waaxid yahay hal imaam ku dayanaya shucuurkaas iyo dareenkaas ay u dareemaan waxaa kaloo ku jira bay yidhahdeen oo fawaa'idda ka mid ah tafaqudu axwaali bacdihim libacdin yacnii qaarkood inay baaraan oo ay raadiyaan axwaasha qaarkood qaarka kale inay baaraan oo waxay yidhahdeen salaatuljamaaca fawaa'iddeeda waxaa ka mid a waa meelaha dadka axwaashooda ay ku kala qaataan oo qofkii jamaacada ka tirsanaa ee masjidka laga waayo waa la isweydiinayaa hebel xagguu aaday maalmahanna lama soo tukan hadduu jiran yahay iyo hadday xaalad kala qabsataba halkaasay axwaashooda ku kala qaadanayaan waxay kaloo fawaa'idda ka mida bay yidhaahdeen waa meel laysku barto salaatuljamaaca fawaa'iddeeda waxaa ka mida waa laysku bartaa oo dadaan is-aqoon ayaa waxay isku baranayaan jamaacada ay ku kulmaayaan oo waxaa laga yaabaa qofkii xaafadda ku soo kordha ama meeshaasi oo masaajidkaas ku yaalla kusoo biira in laga dareemo masjidka ay dadku isweydiiyaan qofkaani ma wuxuu kusoo biiray dadka ma mardhowuu yimid ma cusub yahay waa la isweydiinayaa taasi waxay tusinaysaa marka salaatuljamaaca inay tahay meel la ysku baranayo marka salaadda lasoo xaadiro waxay kaloo culimmadu fawaa'idda ku sheegeen waa iqaadatan lilacdaa cadowga ayay cara gelinaysaa iyo murugo gelinaysaa markay dadka muslimiinta ah ijtimaacooda iyo itifaaqooda muujiyaan oo khalfa imaamin waaxidin ay ku tukadaan hal marna ay wada tukadaan marna ay wada baxaan taas waxay yidhahdeen culammadu waxay niyad jab ku tahay acdaa'u lislaam walmuslimiin oo waxay arkayaan tirada muslimiinta iyo sida ay u kulansan yihiin iyo diinkooda siduu u midaysan yahay ayagana murugo iyo xusni bay u tahay maxaa yeelay inay muslimiintu kala tagaan mid mid booqda iyo mid mid u yimaadana la waayo waa qasdiga acdaada islaamku ay leeyihiin fawaa'iddaasi kayrkeedoo fara badan ayay culummadu sheegeen inay ku jirto salaatuljamaaca sidaa darteedaana loo sharciyeeyey waxaana lagu waajibiyey cala arijaali duuna annisaa dumarka salaatuljamaaca waajib kuma aha laakiin hadday xaadirayaan oo ay la tukanayaan maca aljamaaca waa u bannaan tahay waana wanaagsan tahay oo waa arrin fiican nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tamnacuu imaaa allahi masaajid allah ha u diidina addoommaadka alleh masaajidda alle ha u diidina hadday salaada xaadirayaan ama jamaacada ay ka qaybgalayaan ha u diidina oo nebigu waa reebay calayhi salatu wasalaam in loo diido laakiin wuxuu sheegay in guryahooda u khayr badan yihiin oo asturaad badan tahay calaa kulli xaal salaatuljamaaca markii la leeyahy waa waajib raggay gaar ku tahay wuxuu yidhi wa cala alma'muumi qofka ma'muumka ah waxaa dushiisa ah an yanwiya inuu niyeysto al'timaama kudayasho qofka ma'muumka ahee khalfa alimaam ku tukanaya waxaa ku waajiboo laga rabaa inuu niyeysto kudayasho imaamka uu ku dayanayo duuna alimaami imaamka ka sokow imaamka asiga lagama rabo inuu niyeysto in ma'muumiin ku gadaal tukanayaan laakiin imaamnimuu niyeysanaya wayajuusu waxaa bannaan buu yidhi wuxuu u daliishanayaa arrintaasi imaamuumka inuu niyeysto inuu imaam ku gadaal tukanayo inama alacmaalu binniyaat xadiidkaasuu u daliishanaya wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama alxuru qofka xorta inuu ku daydo bilcabdi addoon haddii imaamku uu addoon noqdo maamuum qofka xorta waa ku gadaal tukanaya waa bannaan tahay in imaamku addoon yahay ma'muumkuna uu xor yahay oo la dhihi maayo maadaama uu addoon yahay imaamma noqon karo walbaaliqu midka qaangaarkaana waxaa bannaan inuu ku daydo bilmuraahiqi almuraahiq waa aladii qaaraba albuluuq walam yabluq waa midka qaangaar ku dhowaaday laakiin aan weli qaangaarin wuxuu muraahiq u leeyahay wuxuu rabaa inuu sheego inuu mumayiz yahay oo sinu tamyiiz gaaray uu dhaafay maxaa yeeley hadduu ka cabiro walbaaliqu bisabiy asabiy waxaa soo gelaya midkaan mumayiska ahayn soo maa kaan mumayiska ahaynna imaam ma noqon karo laakiin hadduu mumayiz yahay ou sinu tamyiiz dhaafay imaam waa noqon karaa oo dadka waa dujin karaa asigoo yar oo qaangaarin ayuu imaam wuxuu u noqon karaa dad waaweyn oo qaangaara ah arrintaana waxaa u daliila arrintaasi waxaa u daliila xadiid camr ibni salama radia allaahu canh annahu kaana yaumu qowmahu camr ibnu salama wuxuu dujin jiray qowmkiisa wa huwa ibnu sittin aw sabci siniin asoo lix jir ama toddoba jir ah lix sano ama toddoba sanuu jiray markaasuu wuxuu ahaa imaamu qowmihi sababtuna waxay ahayd camar ibnu salama wuxuu wax ka yaqiinay ama wax ka barta isagoo cunug yara qur'aanka oo saxaabada ridwaanullaahi calayhim deegaankooda imaanayay ayuu wuxuu ka maqmaqli jiray ayagoo qur'aanka akhrinaya halkaasu wuxuu ku bartay qur'aanka in badan oo ka mid ah ilmuhu markay yaryar yihiin xifdigooda iyo fahamkooda waa fiican yahay markaasaa qoomkiisa markay islaameen waxay waayeen wax qur'aan ku dhaama camar ibnu salama cunugaa yarka ah wax qur-aan ku dhaamay waayeen salaaduu dujin jireen waxaana riwaayadaha qaar ku soo aroortay markuu dujinayo salaada in cawradiisa faydmi jirtay maro yaroo watay markuu sujuudo cawradiisaa muuqanaysa cunug yarna waa ahaa markaasa waxay yidhaahdeen qof dumar ah waxay tidhi imaamkiinna cawradiisa naga astura jamaacadii bay ku tidhi imaamkiinna cawradiisa naga astura markaasi waxay u soo gadeen maro ou xirto ou cawrada ku asturto markuu dujinayo salaada wuu yaraa lix sano toddoba sano haddana imaam wuxuu ahaa dad waaweyn waana zamankii nebiga sala allahu calayh wasalam taa waxay daliil u tahay qofka weyn inuu ku gadaal tukan karo qof yar maxaa yeele waa aqra'uhum likitaab illaah waa midka ugu akhrin badan ee ugu aqoonta badan ayuu ahaa kitaabka alla subxaana wa tacaala sidaa darteed u hormariyeen inuu dejiyo walaa tasixu ma ansaxaysa buu yidhi qudwatu rajulin ninku dayashadiisa bimra'atin haweeney uu ku daydo naagi inay nin imaam u noqoto ma ansaxaysa buu yidhi ay salaad ay dujiso sida sheikhu sheegay raximahullah waa qowlu jumhuuri lculamaa culammada badankood ayaa qowlkaani qaba oo waxay qabaan imaamatu lmar'ati lirajul inaysan ansaxayn naagi inaysan nin imaam u noqon karin arrintaana waxay u daliishadeen xadiid daciifa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bay yidhaahdeen laa yaumana almaratu laa ta'umana almar'atu rajulan naagi nin ma dujiso imaam uma noqoto xadiid macnihiisu sidaa yahay ayay daliishadeen xadiidkuna waa xadiid daciifa laakiin waxay kaloo daliishadeen xadiid saxiixa oo xadiidu abi bakra radia allahu canh oo ku jira fii saxiixi albukhaari nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a waxay yidhaahdeen imaamaduna waa wilaaya alimaama waxay yidhaahdeen waa xukun iyo wilaayo waay waa maamul in la tawallisiiyo oo qof dumara loo dhiibana waxay soo gelaysaa bay yidhaahdeen taxta hada alxadiid lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a wallow amrahum imra'a khaas kuma ahan madaxnimo keliya laakiin waa saa'ir lwilaayaat xukunnada iyo maamullada kala duwan oo dhanha soo gelaya imaamaduna waa xukun waa maamul waa alimaamatu suqraa waxay yidhaahdeen qof dumara inay u istaagto oo rag imaam ay u noqoto sax maaha cinda alimaami shaafici raximah ullah iyo wamaa waafaqahu min alculamaa waxay leeyihiin hadday imaam u noqoto oo ay salaadi ay dujiso fa innahu yuciidu salaa salaadda ninkaasi waa ku soo celinaya salaadiisu gebi ahaanba ansixi maysay leeyihin shiikhuna halkaa waa ka cabiray oo laa yajuusu keliya ma dhihine wuxuu yidhi walaa tasixu ma ansaxayso qudwatu rajulin bimra'atin ma ansaxayso salaaduna ma ansaxayso oo waxay qabaan salaaddu inay tahay salaa baatila ee lagu soo celinayo culamada qaarna waxay yidhahdeen laa icaadata calayhi ku soo celin ma lahan lagu soo celin maayo qowlka labaad waxa waaye in imaam ay noqon karto laakiin ay imaam u noqon karto ragga maxaarimteeda ah ragga maxramka wa ah ma aha niman ajaaniba ma aha waxayna deliishadeen xadiid ummi waraqa radia allaahu canha inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u idmay an taumma fii beytiha ama an taumma ahla beytiha inay dujiso dadka ehelka u ah gurigeeda nabig alay slat slam waxay weydiisatay inay dujiso qoom dadkeeda nebiga alay slat slam waa u idmay wuxuuna u idmay inay samaysato muadin u adimo salaada addoon ayadu ay lahayd ayaana u adimi jiray xadiidkaas waxay tusinayaa bay yidhaahdeen in gabadhu ay dujin karto ragga maxaarimteeda laakiin xadiidkaasi culamada qaar war bay geliyeen min xayu sanad waxay yidhahdeen dacfiyaa ku jira qaar kalena waxay u saareen towjiih kale sida alimaamu daarulqudni raximah ullah oo wuxuu leeyahay waxaa loola jeedaa ahla daariha min annisaa waxay dujinaysaa waa ahla daariha min annisaa dadka ehelka u ah gurigeeda ee dumarka ah ma ahan ragga waxay dujinaysaa waa dumarka calaa kullin imaam ma noqon karto lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a imaam uma noqon karta rag laakiin maxay imaam u noqon kartaa dumar kale dumar kale waa dujin kartaa laakiin rag maya walaa qaari'in qaari'ina ma ansaxayso inuu ku daydo biummiyin walaa qaari'in waxay ku cadfan tahay walaa tasixu qudwatu rajulin ay walaa tasixu qudwatu qaari'in qaari ku dayashadiisana ma ansaxayso biummiyin mid ummiya uu ku daydo alqaari waxay ula jeedaan midka faatixada akhrinteeda wanaajin kara qaari hadda lagama wado xaafidulqur'aan maaha waa qofka qiraa'ada faatixada sixi kara oo si fiican u akhrin kara ummigana waxay ula jeedaan midka khalalka iyo dhaawaca gelinaya qiraa'ada faatixada faatixada soor ma ahan rugn min arkaani asalaa nin rugnigaasi ku ciyaaraya ma ahan inuu imaam u noqdo mid sixi kara rugnigaas labadooda waxaa imaam noqonaya midka saxaya rugnigaas oo faatixada u akhrin kara qiraa'a wanaagsan oo aan khalal lahayn waxay kaloo culimmadu sheegeen ama ay ku doodaan qof indhoolo ah ma dujin karaa dad indhahooda qaba dadaan indhoolayaal ahayn imaam ma u noqon karaa qof indhoolo ah sida saxiixa waa inuu u noqon karo axaadiid badanaana tusinaysa waxaa ka mid a citbaan ibni maalik qisadiisa radia allahu canhu citbaan ibni maalik nin indhoolaah u ahaa waa ninkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ka codsaday inuu gurigiisa mowdic ka mida ugu tukado si uu ugu tukado gurigiisa waqtiyada daadadku ay jiraan oo roobku jiro citbaan ibnu maalikna radia allaahu canhu wuxuu ahaa mid qoomkiisa dujiya masaajidkooda ku dujin jira imaamu qowmihii buu ahaa wuxuuna ahaa nin indhoolo ah nebiga calayhi salaatu wasalaam ibnu ummi maktuum cabdullaahi ibnu ummi maktuum wuxuu ku dhaafay magaalada madiina fii bacdi alghazawaat magaalada madiine ayuu wuxuu uga dhigay yani waali uga dhigay intuu maqan yahay amiir uga dhigay asaana salaadaha u xil saarnaa iyo guud ahaanba maamulka magaalada madiina cabdullahi bn um maktuumna muxuu ahaa rajulun acma wuxuu ahaa nin indhoolo ah shaqo kuma lahan tani ninka indhoolaha wuxuu soo gelayaa taxta qowlihi calayhi salaatu wasalaam yaummu lqowma aqra'uhum likitaab illah hadduu yahay aqra'uhum likitaab illah asaa dujinaya dadka asaa la hormarinaya indhuhu shardi ma ahan inuu indhala yahay iyo inuusa indha lahayn kuma xirna imaamada wa ayu mowdicin meel walba oo sallaa fi lmasjidi masaajidku uga tukado bisalaati alimaami fiihi salaadii imaamka wa huwa caalimun xaaluu yahay mid og bisalaatihi salaada imaamkiisa og ajzahu waa ka gudaysaa mowdic walbo masjidka uga tukado hadduu imaamka salaadiisa ka warqabo salaadana imaamkana uu la tukanayo ajzahu waa ka gudaysaa masaajidka ama horaha uga tukado ama gadaal dhinacuu rabaa uga tukado maa lam yataqadam calayhi hadduusan imaamka ka hormarin asalka imaamku inuu horeeyo waay laakiin hadduu qofka ma'muumka imaamka uu ka hormaro qofkaasi ma ahan qof imaam ku dayanayo alma'muum wuxuu istaagayaa waa khalfa alimaam wixii imaam ka shisheeyuu leeyahay iyo haddii uu yahay ma'muumkaasi hal qof inuu la sinmo imaamkana waa leeyahay inuu imaamka la sinmo waa leeyahay shardi maaha inuu kadib dhaco markuu keligii yahay hadda ka horna masaladaasi waa ma aqaan maray ahayd laakiin waa soo marnay in imaamka iyo ma'muumku ay sinmayaan sifa salaadka miyay ahayd inay sinmaayaan markii qofka keligii uu yahay imaam albukhaarina arrintaa baabuu u sameeyey fii saxiixi albukhaari fii kitaabi salaa inuu ma'muumka la sinmaayo imaamka markuu keligii yahay laakiin haddii jamaaco la yahay waxay ku tukanayaan jamaacadu khalfa alimaam imaamka gadaashiisa ka hormari maayaan wain sallaa hadduu tukado imaamka wain sallaa fi lmasjidi imaamku hadduu ku tukado masaajidka dhexdiisa walma'muumu ma'muumkuna uu ku tukado khaarija almasjidi masaajidka bannaankiisa qariiban minhu xaaluu yahay mid imaamka ka agdhow wa huwa ma'muumkuna caalimun uu caalim ku yahay bisalaatihi ay bisalaati alimaam mar walba sheikhu caalimun bisalaatihi buu leeyahay sababto a ma'muumka waxaa la rabaa inuu la socdo salaada imaamka hadduu rukuucayo hadduu sujuudayo takbiiraadka imaamka waa inuu la socdo hadduu masaajid ku dhex tukanayo iyo haddii masjidka bannaankii uu ku tukanayaba hadduu masaajidka bannaankiisa ku sugan yahay ma'muumka ma'muumkuna imaamka uu ka agdhow yahay qariiban minhu wuxuu ka soocaya ama uu ku bixinaya hadduu meel fog tukanayo markaas waa ka go-an yahay jamaacada wa huwa caalimun bisalaatihi salaadiisana uu caalim ku yahay uu la socdo salaada imaamka walaa xaa'ila wax kala teedaya aysan jirin hunaaka halka xaa'il waa xaajiz wax ka kala dhex jira aysan jirin jaaza waa bannaan tahay buuyi meeqa shardi uu ku xihay ma'muumku hadduu yahay khaarij almasjid qariiban minhu qariiban minhu waa qeyd inuu ka agdhow yahay midda labaad waxa waaye caalimun bisalaatihi salaadda imaamkana waa inuu caalim ku yahay midda saddexaadna waxaa waaye walaa xaa'ila hunaaka halkaasna wax kala teedaya aysan jirin intaa haddii la helo jaaza waa bannaan tahay buuyi masjidka hadduu buuxsamo ee lagu tukanayo fii khaarij almasjid ma shardi baa qofka inuu arkaayo imaamka ama cala alaqal inuu arkaayo ma'muumiinta sheikhu halkan wuxuu yidhi waa inaan xaa'il jirin wax kala teedaya waa inaysan jirin macnaheedu waa maxay waa inuu u muuqdo ama uu arkaayo ma'muumiinta laakiin sida raajixa shardi maaha shardi waxaa ah inuu qofka takbiiraatulimaam uu maqlaayo imaamkii takbiiraadkiisa ama qofkii imaamka ka gaarsiinaya mararka qaar waxaa dhici karta imaamku inuusan codka kor u qaadi karin ama codka hadduu kor u qaado uusan maqashii karin jamaacada dhammaantood markaasoo kale waa inuu leeyahay muballiq qof ka gaarsiiya kii ka gaarsiinaya codkiisa hadduu ma'muumka maqlayo ma ku filan tahay waa ku filan tahay hadduu muballiq can ilimaam codkiisa soo gaaro waa ku filan tahay laakiin ma aha inuu qofka sameeyo ama imaamku inuu sameeyo qof ka daba qayliya codkiisa dadka gaarsiiya asoo awoodi kara inuu codkiisa gaarsiiyo sax ma aha bal arrintaasi shaykhulislaam wuxuu sheegay inay bidco tahay muballiq waxaa la samaystaa waa cinda alxaaja ma aha fii kulli alaxwaal xaaladaha dhammaantood ma aha waa markay xaajo iyo dan keento nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu xanuunsanaa fii fii maradi mowtihi ee uu masaajidka soo galay asoo abuubakar dujinaya salaada salaaddii asaa la wareegay imaamadii soo maaha nabiga alai slat slam asaa imaam noqday abuu bakar muxuu ahaa radia allahu canh waa muballiq dadku wuxuu gaarsiinayey takbiiraadkii iyo codadkii nabiga calayh isalaatu wasalaam yacni markuu nebigu allahu akbar yidhaahdo abuu bakaraa dadka maqashiinaya oo dhahay allahu akbar hadduu imaamku xanuunsan yahay iyo haddii codkiisu gaaban yahay uusan jamaacada gaaraynin markaasoo kale xaajaya dana keenaysa in la sameeyo muballiq laakiin imaam haysta mukabiru sawt oo mikrofoon ku hadlaaya oo meel walba iyo dadka xaafadaha jooga codkiisa maqlayaan kan ka daba qaylinaya muxuu macnahu leeyahay wax macnaahu ku sugan qayladiisa ma jirto maaha inuu ka daba qayliyo markaisaa la leeyahay waxaa laga yaaba dadka qaar inay yidhaahdaan xarameynka laga sameeyaa xarameynka dadka joogo ha lagu daydo ma ahan sharci waa dad gafi karo asiibi kara laakiin sheikhulislaam wuxuu sheegay arrintaas inay bidca tahay haddaysan xaajo iyo dan keenin ficilkaas ay imaamka ka daba samaynayaanna ma aha mid sharciya ilaa xaaja markay keento maxaa yeeley nebigu calayhi isalaatu wasalaam markuu caafimaad qabo ma la soo naqliyey inuu lahaa muballiq salaadaha ka gaarsiiya takbiiraadka dadka lama soo guurin calaa kullin ma'muumka hadduu maqlayo imaamka sufuuftuna ay yihiin kuwa xiriira oo iska warqaba macnaha waxaa loola jeedaa itisaalu sufuuf waxaa lagu saarayaa qof gurigiisa jooga inuu yidhahdo jamaacadan la tukanayo sax maaha waa hadduu bannaankan ku tukanayo inuu sufuuftan la xidhiiro barxadan hadduu ku tukanayo hadduu gadaal ku tukanayo inuusan aad uga dheerayn sufuufta ay yihiin sufuuf ku xigta sufuuftaasi hadday doono xaa'il ha udhexeeyo derbi ha udhexeeyo shardi ma inay isku jeedaan laakiin waxaan sax ahayn inaad tidhaahda imaamkaan ku dayanayaa anuu gurigeyga jooga casrigan waxaa jira dad qaba in idaacad looga daba tukan karo imaamka imaamka maalan masjid alxaraam dujinaya ee imaamka ka ah adoo xamar jooga ama halkan jooga ayaa salaada duhur la tukanaysa oo casr la tukanaysaa idaacaddaa shidanaysaa markuu allahu akbar yira allahu akbar aad leeda adoo gurigaaga jooga waxayna leeyihin waxaad helaysaa ajru jamaaca oo waxaad ka dhigan tahay qof ku tukaday fi lmasjid alxaraam oo salaadda halkaas ka qayb galay yaaba isdhibi lahaa haddii taa la heli karo oo masaajidadaan soo xaadiri lahaa maxaa yeele masjid alxaraam inaad ku tukato kun boqol kun oo salaadood udhigantaa soo maa waxay ajru jamaacaad helaysaa nin baana risaalo ka qora arrintaas ku difaacaya oo ku taqriirinaya wuxuuna ciwaan uga dhiga aliqnaac bisixati salaati alma'muumi khalfa almidyaac almidyaac waa idaacadda aliqnaac bisixati salaati alma'muumi khalfa almidyaac dadaan ku qancinayaa buu leeyahay yacnii in lagu qanciyo sixada salaada ma'muumka uu ku tukanayo khalfa almidyaac idaacadda gadaasheeda rikoorkaad hore dhiganaysa adnaa ku gadaal tukanaysa qowl hariiba waay waxaa la mid a qowlkaasi kaasi waxaaba kasii isana yacni ka dhow marka dhan laga fiiriyo qolo waxaa jirta ayaga dhahaya telefisyoonka kala tukanaysaa imaamka ujeedaa kan hadda waxba uma jeeda idaacadda kala tukanaya laakiin midkan telefisyoonka wuxuu arkayaa imaamka marna rukuucaya marna sujuudaya marna taagan ayuu halkaa kala socda telefisyoonku ka daawanaya salaadu halkaa uga xihanaya waxaasoo dhan wax jira maaha waxaasoo wax jira maaha salaatuljamaaca waxaa qofku ay ka ansaxaysaa markuu jamaacada la tukanayo la tukashada jamaacada waa la yaqaan ninkii maalan hadda makarafoonada bannaanka gurigiisa ka maqlaya ee imaamka takbiiraadkiisa maqlaya gurigiisa hadduu ku tukado ma nala tukada ninkaasi nalama tukan nin jamaaca la tukaday maaha ujeeddadii jamaacada loo sharciyeeyna meesha waa ka baxaysaa hadda ujeeddooyin badan iyo fawaa'id badana la sheegay soo maaha oo jamaacada loo sharciyeeyey ninkii qolkiisa jiifka ku tukanaya muxuu jamaaco usoo kordhiyey wuxuu jamaaca usoo kordhiyey ma lahan xigmadii jamaacada lagalahaydna meesha ka baxaysaa calaa kullin shardi maahan in uu u jeedo muuqaal ahaan qasab maaha laakiin waa inuu xiriir la leeyahay uu ka aag dhow yahay codka imaamka uu maqlayo jamaacada uu la socon karo hadduu arkaayona waa ka sii fiican tahay hadduu arkayo u jeedi karo imaamka maaha ma'muumiinta imaamka asiga dabcan sidii loo arkaayo ma badnaa oo dadka masaajidka ku tukanaya qaar ka midaan imaamka arkaynin laakiin ma'muumiinta imaamka ku dayanaysa wlma'muumu khaarija almasjidi qariiba minhu wa huwa caalimun bisalaatihi xaaluu yahay caalim mid ku ah salaadiisa caalimun bisalaatihi maxaa ku baxaya hadduusan ka warqabinba salaada imaamka walaa xaa'ila wax kala teedayana ma jiraan hunaaka halka xaajiz macnaha oo mushaahadada iyo aragtida ka celinaya arrintaani waa madhab madaahibta culummada ka mid a laakiin shardi maahan xaail waa jiri karaa hadduu xaail jirana salaadda waa ansaxaysaa laakiin waa in uu maqlaayo takbiiraadka imaamka iyo rukuucdiisa iyo sujuuddiisa markuu aaday waa inuu codkii maqlaayo jaaza way bannaan tahay buuli wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin